sisinta oo mid ka mid ah dalagyada ugu badan ee ka baxa dhulbeereedka gobolka shabeellaha dhexe si maalinla ah ayaana loo keenaa suuqa jowhar sisinta waxay leedahay waxtar badan oo ay ka mid tahay in laga sameeyo saliidda macsarada oo dadka ay aada u isticmaalaan beeraleyda ayaa ku dadaala inay si joogta u abuuraan dalaggan muhiimka ah iyagoo weliba la daala dhacaya caqabado ay ka mid tahay fatahaadda webiga shabeelle kaasi oo baabi'iya dalagyada hoos u dhac ayaa laga dareemayaa suuqa xilligan maadaama aada loo keenay sidaa radio snai uu uga warbixiyey maxamed ibraahim oo ka mid ah beeraleyda tacabta dalagan aan kuu sheegaa sisinta berimada e waa soddon midda kale labaatan siyeed labaatan toddoba shan iyo labaatana u yar suuqa sisinta aniga saacan maxamed ibraahim cabdifaqadiila badaraan la imid badarkan aan la imiday qaybna horan u gatay qaybna haddaan u gatay qaybta dambe roobaa iga taabtay beeci oo qaybiga hore aan ku gato kuma gadan hadda saacaan joogno waa mahaasay ku joogtaa mugahe waan u jeedaa suuq waa camiran yahay mugay u badata laba dooraray tegaysaa maray haatee ay lixdan kun tagto waa jirtaa oo orraxeedkan haddaan orraxeedka saddexay kilismin lixdan kunoo shilin lagu gadaayey inta ka bacdiheeda sisinta leebelay aheeda xagayga ka sokeeyey oo xagayga dhawaay oo haddaan hadda waxaan ka baxweynaa orraxeedaan ka baxweynaa dayr iyo gu'a la yidhaahayo tacabka kalena hadda geli weynaa xoogaa ariiriga oo jiro mahaasow axmed saalax siyaad waa ganacsade miisaamo sisinta waxa uu iga warramay hannaanka loo miisaamo sisinta
mataqaanaa si miisaankaasaan shaa ku le anugu beeca waxaa u badan labaatan sagaali shan labaatan siyeedaa u yar saaswaana sisinta say u kala tahay sintuwaxawaaye roob iyo roobley iyo iyo sinsuer waa sincadey roobley madow sincadey waaye laba sinac u kala baxdaa waxaan haynaa sincadey waaye wax kala ma hayno marka idaamaka waxa kala roobley iyo iyo iyo mataqa iyo mid jiilaale iyo waxaas idaa kale idaa kala muga say u kala taal waaye ader shaqadan oo miisaanka sisinta goorma bilaawda wallaahi dhowr sano bilaabatay dowladintii joogtay bilaabatay dowlada miisaani jirtabe siyaad barre ediisaa lagu miisaani jiray muga ma dhowey bilawgeer ma dhowey ma dhawey bilawgeer ma dhawey aniga waxaan jooga adiga labaatan sana camal labaatan sana